بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد kelmadeennan kale waxaynu in shaa allahu tacaala kaga waramaynaa fadliga leylatulqadriga habeenka leylatulqadrigu fadliga uu leeyahay fadligiisu uu wen yahay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala suurad dhan oo kaamil ah ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu kaga waramaya yacni waa habeen weyn waxaa lagu sifeeyey fii leylatin mubaaraka waa habeen barakaysan waana habeenka qadarka iyo taqdiirta ilaahay wuxuu qadarayay jala wacalaa la qadaray wixii la qadarayay ilaahay wuxuu yidhi qaala tacaala inaa ansalnaahu fii leylati mubaaraka inaa kunaa mundiriin waxaanu soo dejinnay qur-aankii kariimka ahaa habeen barakaysan ilaahay baa ku sifeeyey tabaaraka wa tacaala waa habeen barakaysan waana dee leylat lqadriga loola jeeda fiihaa yufraqu waxa la kala fasliyaa la kala saaraa waa taqdiirkii iyo kala saaritaankii kullu amrin xakiimin shay kasta oo xakiima waa amarkii xakiimka waa maqaadiirtii maqaadiirtii khalaa'iqda iyo qadarkii wax la qadarayay baa la kala saara wixii nool wixii dhimanayey wixii badbaadayey wixii saciid noqonayay wixii xumaanayey wixii ilaahay duleynayey wixii casiiska noqonayay wax allaalo waxaasoo dhan waa la kala saaraa waa habeenkaas weyn weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala habeenkaa dee qadar baa dhacaya habeenkan leylatulqadrigu waa habeenkii qur-aanka kariimkaana la soo dejiyey waa habeenkii qur-aankii kariimka ahaa la soo dejiyey markaa fadligiisa waa habeenkii qur-aanka la soo dejiyey kaasina waa qodob waxaa kaloo ka mid ah fadligiisa wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam man qaama leylata alqadri qofka istaaga habeenka leylatulqadriga iimaanan waxtisaaban isaga oo iimaanan rumaysan waa iimaankii waxtisaabanna ajarkii dalbaya ixtisaabkuna ajarkii buu dalbaya gufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama min dembihi waa loo dhaafaa qofka istaaga leylatulqadriga iimaanan waa ictiqaadsan yahay habeenkii dee inay nusuustu ka warantay ilaahayna ajar buu ka weydii weydiisanayaa dembigiisa waa la dhaafa qofka habeenkaa nooleeya man qaama leylat alqadri waxaa kaloo lagu sifeeyey khayrun min alfi shahrin kun bilood way ka fadli badan tahay wuxuu hi ilaahay tabaaraka wa tacaala leylat lqadri khayru min alfi shahri waxay ka fadli badan tahay kun bilood waana barakaysan tahay waxaa lagu sifeeyey tanasalu fiiha almalaa'ikatu waruux malaa'igtu way soo degtaa jibriilna wuu soo degaa baraka iyo raxma iyo naxariis buu kusoo degaa qadarka ilaahayna way la soo degaa waxaa kaloo lagu sifeeyey salaamun hiya salaamun hiya waa habeen badbaado ah shaydaanku habeenkaa xumaan ma samayn karo assalaamatu min alciqaabi waalcadaab waa habeen salaamo iyo badbaado u saaxiiba malaa'ig fara badan baana soo soo dega sida ilaahay tabaaraka wa tacala inooga warrama waana habeen weyn waxaana u daliila inuu yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaala wamaa adraaka maa laylat lqadri waa tacdiim watafkiim oo maxaad ka taqaanaa laylatulqadrigu waxa uu yahay laylatulqadri habeenka laylatulqadrigu khayrun waa ka khayr badan yahay min alfi shahr kun bilood waa siddeetan iyo saddex iyo dhowr bilood oo sannadood ayuu ka fadli badan yahay taana walaalayaal qofkii qaabkii looga faa'iidaysan lahaa in maaragtay lagu dadaalo habeenka laylatulqadrigu wuxuu galaa tobanka dambe tobanka dambe ayuu galaa rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam taxaraw ku dadaala leylata alqadri habeenka leylatulqadriga waxaa ku dadaashaan fi lwitri witrku waa tirada kala dhiman habeenka koob iyo labaatan saddex iyo labaatan shan iyo labaatan toddobiyo labaatan sagaal iyo labaatan fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe ee min ramadaan tobanka dambe ee ramadaan habeenada awtaarta ahee tiradu kala dhiman tahay ku dadaalab iyadoo dee tobanka dambeba qofku dadaalayo haddana habeenadaa tiradu kala dhiman tahay ku dadaala buu yihi rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh yani waxaa laga qaadanayaa habeenkaasi uu wareegaa waa mutanaqila uu wareegaa koobiyo labaatan buu geli karaa saddex iyo labaatan buu geli karaa dhammaan waa geli karaa waana dhacday inuu habeenada inuu koobiyo labaatan dhacay way dhacday toddobiyo labaatan rasuulku waa sheegay saxaabadu way sheegeen marka waa laga yaaba inuu habeenka ugu dambeeya xataa galo wuxu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam iltamisuuhaa ka raadiya fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe ee ramadaan leylata alqadri habeenka leylat lqadri fii taasicatin tabqa fii saabicatin tabqa fii khamisatin tabqa waa habeenadii tiradu kala dhiman tahay marka habeenada awtaarta ee tiradu ay kala dhiman tahay ayaa adilada iyo nusuustu ay sheegaysaa waxaana ugu sii rajo badan haddana habeenka toddobiyo labaatan habeenka toddobiyo labaatan uu ugu sii rajo badan yahay isaguna leylata sabca wa cishriin rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiska abi daawuud baa soo saaray nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi leylatu lqadri leylatu sabca wa cishriin wuxuu ihi sheekh albani waa xasan leylatulqadrigu waa habeenka toddobiyo labaatan axmedna uu musnadku ku soo saaray halkaana saxaabo badan oo ilaahay raallaha ka ahaadee ayaa ayaa taa ku tegay marka walaalayaal tobanka dambuu galaa weliba habeenada awtaarta ee tiradu kala dhiman tahayna waa galaa habeenada qaarna way kala rajo badan yihiinoo habeenada qaar baa rajo badan habeenka leylatulqadrigu waa mutanaqilo kolba meel buu galaa waana sida adiladu ay tilmaamayso in kolba meel uu galo habeenkaa haddii la waafaqo ducada la akhrisanayo can caa-ishata ilaahay raallaha ka ahaadee waxay tidhi qultu yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahayow waa xadiiskii caaisha ara-ayta waxaad iiga warantaa in waafaqtu haddii dee aan waafaqo lay waafajiyo leylat alqadri habeenka leylatulqadriga haddii lay waafajiyo maa aquulu maxaan idhaahdaa habeenkaa leylatulqadriga haddii lay waafajiyo maxaan idhaahdaa qaala quulii waxaad tidhaahdaa allaahumma inaka cafuwun ilaahay waxaati cafuw tuxibu alcafwa facfu can waa duco ilaahayo waxaad tahay alcafuw waa magac ilaahay ilaaha wax cafiya u saamaxayaa kii dambaabaya buu dhaafayaa kii daciifka ahaa buu siinayaa kii amarka aan qaadanayn buu siinayaa ilaahay subxaana wa tacaala yani wuxuu u saaxiib yahay sifatu lcafwi wuxuu ku sifaysan yahay cafwi iyo dhaafitaan waana magac ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaad jeceshahay ilaahay cafwinta iyo saamaxaadda iyo dhaafitaanka ilaahayow aniga iga dhaaf sayi-aadkayga iyo dunuubtayda iyo xumaantayda ilaahayow iga dhaaf waana duco muhiima waa in la akhriyo tobankaa dambe in walaalayaal lagu dadaalo ducada sidii loo akhriyi lahaa muhiim calaamadaha lagu garanayo habeenka leylatulqadriga waxaa ku sugnaaday saxiix muslimka xadiiska ubay binu kacab rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa lai sheegay buu yidhi waxaa ka mid a calaamadaha leylatulqadriga inay cadceedu soo baxayso aroorteeda markay caawa ahayd leylatulqadriga aroortaa hore waxay soo baxaysaa iyadoo laa shucaaca laha wax shucaaca iyada oo cad oo saafiya oo baydaa ah bay soo baxaysaa taasi waa calaamad calaamada labaad habeenka leylatulqadrigu waa habeen jawiguu furan yahay habeen kululna maaha habeen qabowna maaha waa habeen hawadu furantay yani maasha allah habeen la odhan karo waa uu kul- waa kulaylna maaha waana qabowna maaha waa habeen yacni ay tahay hawadu mid furan oo wax daruurana aan lahayn cadcaadu waxay waabariisataa maalintaa iyada oo cas oo daciifa oo aan shucaac lahayn bay soo baxdaa saasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaasi waa calaamadaha ugu muhiimsan ee ansaxay calaamadahaas dadka qaar baa yidhaahdaa habeenkaa aydu ma cido dameeraduna ma ciyaan waxyaabaha dadku waxba iska khuraafaada dadka qaar ba leylatulqadriga xataa u haystaa qof xidhan shaadh cad iyo macawis cad iyo cumaamad cad iyo wax wada cad markaa dadka qaar waxyaaba ictiqaad faasida ayay dadka qaar ba habeenkan leylatulqadriga lacag moodaya oo odhanaya dee leylatulqadrigii baan raadinaya oo lacag bay dee moodaya marka waa habeen fadli u saaxiiba ajar leh la dadaalayo dunuubta la dhaafayo cibaadada habeenkaa la sameeya ee qofka ilaahay waafajiyaa waxay ka khayr badan tahay intaasoo habeen bay ka khayr badan tahay marka eh, walaalayaal eh, qaabkii looga faa'iidaysan lahaa habeenka leylatulqadriga waana habeen weyn mubaaraka way barakeensantahay ta kale habeenka leylatulqadriga habeenka leylatulqadriga qadar baa la qora waxbaa la qoraa sanadkaa wixii dhacaya ayaa la qadaraa kii ilaahay subxaanahu watacaala uu duleynayey kii liibaanayey kii maaragtay qaniga noqonayey kii faqiirka noqonayay wax allaalo waxaasoo dhan waa la qoraa marka taasina waa taas saana waa loo kala qorayaa ilaahay tabaaraka watacaala waxaynu weydiisanaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wasifaati alculaa inaynu waafajiyo qiyaamka habeenka iyo acmaasha saalixa ah iyo acmaasha khayriga ah habeenka inaynu waafajiyo wabilaahi tacaala atowfiiq wallaahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online